wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ayaa xarunta wasaaradda ku qaabilay mas-uuliyiin ka socday hay-adda j iz kuwaasoo ay ka wada hadleen mashruuca seebo oo ah mashruuc ay hay-adda j iz kala shaqaynaysa wasaaradda kaasoo muhiim u ah markaasi bulshada wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiinta ka socday hay-adda j izada maxamed axmed cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa markii uu soo dhammaaday kulanka ka warbixiyey waxyaabihii markaasi looga hadlay waxaa xafiiska wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland aan ku qaabilnay mashruucii j isad ay waday esebow dadkii ka socday si fiican buuna noogu dhacay shirkaas waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa j isad iyo mashruuca sebow iyo dadka nagala shaqeynaya wasaaradduna aada iyo aad bay usoo dhaweyneysaa iyo dowladda jubbaland labaduba mashruucaas iyo ka faa-iideysigiisa waxaan rajeyneynaa sida hadda loogu talagalay mashruucan si kasii badan ama dad kasii badan in ay j isadna uga sii faa-iideyn doonto dadka mashruucaasuna sidii loogu talagalay waan rajeyneynaa inuu u dhaco wuxuuna bilaabanayaa haddii alla in november bilowgeeda qeybtiisii hore oo sirfeyga ahaana way soo dhammaatay kolley daafur baa asbuucan loo suubin doonaa haddii alla idmo marka waxaanu leenahay ha laga faa-iideysto si mataqaanaa wanaagsan ji isadna aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa mahadsantihin salamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu